bismillahi raxmaani raxiim abaa wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda dalsa muujinayna aad ku maqli doontaan warka habeenimada waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka iyo ciidanka asriinta soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xabsiga dhexe ee magaalada gaalkacyo odayaashii waxgaradka degmada balcad ayaa baab ku diray beelo walaalaha ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe aragtida ay ka dhiibteen shacabka magaalada garowe ee ku aadan kaaritaanka maamulka puntland ee tartanka cayaaraha degmooyin maamullo goboleedyada ee dalka ee soomaaliya aragti dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan weli waxaa socda duqeymihi ciidankii hindiya ka geysanayeen marinka gaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdrin iyo marimas sagal holselaris
taas waa qodobadayna wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran kulan looga hadlaya amniga degmada marke ee deegaana hoos yimaada ayaa lagu qabtay magaalada marke ee xarunta gobolka shabeelle hoose ibraahim mayo ayaa warkan faahfaahintiisa inoo soo diray
si wax looga ogaado layskana wareysto xaaladaha ka jira magaaladan marka iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadleeyey xaaladaha ka jira magaalada marka iyo deegaanada hoos yimaada kulankan oo ay ka soo qeybgaleen xildhibaan maxamuud sheekh maaxi oo ka mid ah xildhibaanada magaaladan matala gudoomiyaha magaalada marka ku-xigeenadiisa iyo maamulka deegaanada hoos yimaada magaaladan ayaa lagu falanqeeyey horumarada iyo xaaladaha ka jira magaaladan marka iyo deegaanada hoos yimaada dhammaanba maamulka deegaanada hoos yimaada magaaladan marka gudoomiye ku-xigeenada duqa magaalada iyo gudoomiyaasha waxyaha ayaa ka warbixiyey xaalad walba oo ka jirta meelaha ay kala xukumaan ugu horeynna waxaa kulankan furay cismaan muuse maxamed duqa caasimadda gobolka shabeellaha hoose dadkii waa kan oo degmooyinka maxallaha ay aad uga shaqeeyaan iyo deegaanada nabadda oo ka tarjuma maanta deegaanada dhan iyo maxallaha iyo ku-xigeenadooda iyo sboortiska iyo dhammaan laamaha dowliga ee maxallaha degmaha inay ku imaadaan oo adoo shalay imaaday oga dhammaantood inay ku imaadaan amniga keenayo isu socodka wuu fiican yahay buufa waa la tegi karaa janaal waa la tegi karaa shalmuuda waa la tegi karaa buufa aagaan waa la tegi karaa amnigaas alxamdulilah amnigaas waa haysanaa insha allah janaal maxallaha galmud inaa gaarna waan rajaynayna haddii ilaa yidhaah gudoomiya ku soo dhaweeyey dadkaada ku jecel dadkan maanta maamulka koonfur galbeed oo intaas maxallaha uu joogay maxallaha madaxweyne cabdicasiis maalintaasay koonfur galbeed aqoonsadeen hadda maanta haddii maanta madaxweyne cabdicasiis la waayana calankii kale maxalla calanka soomaaliya aan soo qaadayna haddii ilaa yaraa intaanaan ku sabraynaa xildhibaan maxamuud sheekh maaxi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ayaa dhankiisa la hadlay mas-uuliyiinta maanta kulankan ka soo qayb gashay
waana dadaalaynaa waxaa si gaara ugu mahadcelinayaa baahda ururka horumarinta degmada markacadey qurbi joogta iyo kuwa qorax joogta oo garab ay ka helan ayagana ayaga musukad bannaanka haddii joogaan haddii lala shaqaynin wax ma qaban karaan ayagana kulley bulsho walbo iyadaa meesheeda dhisata anaan idin sheegayaga gacan shisheeye hadday tahay diaspora iyo hadday tahay donoriska waxaa ka muhiimsan hal qof oo gaargacan wada oo nus doora kuu tuure oo galabta uma bulan fiirsada rabo keliya waa aruuraysaa meel sare gaaraysiin marka isku cawal furnaada gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in maamulka gobolka uu wax ka qaban doono baahiyaha qaar ee ka jira deegaanada magaaladan marka isagoona madaxda halkan joogta kula dardaarmay in ay sii kordhiyaan u adeegidda bulshada magaaladan iyo deegaanada hoos yimaada waa inaad reer marko sidaad maanta u kacdeen deegaanada inta yartaah hadda gacantiina ku jirto sidaad oga ilaaliseen nabadiidka argagixisada amnigeed boqolkii boqol a u sugteen sidaas iyo si ka badanaa laydinka rabaa inaad u xeedxeedatiin u tafaxeedatiin sidaad deegaanada kalena uga xorayn laheedeen taas diyaar min dhahay maanta cadowgeena maanta cadowgeena koowaad waa nabadiid annaga walaalaan nahay dad wada dhaqmi karaan nahay dad abtii aysan isku noqon karaan nahay dad soomaaliyada isfahmi karnaan nahay annaga laakiin waxa cadowgeena ah kii abtigaa dhala ha ahaado kii adeerkaa dhala ha ahaado kii adig kuugu xigo dadka kan cunuga ah dhashaya laga yaabaa inuu dhibaato kuu geysto waa nabadiidka markuu noqdo uu ku guuro marka midaas inaan iska ilaalido waa virus ummadan dhibaatada ugu weyn u geystay aan iska ilaalino taasaa la rabaa insha allah aan garab iyo gacanna isku siino insha allah waxyaabaha aad sheegteen baahiyaha dhanka isboortiska ah dhanka caafimaadka ah dhanka waxbarashada ah intaasba waxaan qaban doonaa degmadaana degmadaana ayadoo dege-
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed janaal cabdiraxmaan ayaa waxa uu xareyga uu ka jaray s- xabsiga dhexe ee magaalada galkacyo isagoona tababar usoo furay qaar ka mid a ciidamada asluubta ee magaalada galkacyo taliyaha oo dhowanahanba safar ku joogay magaalada galkacyo ayaa waxa uu sidoo kale kulan la qaatay saraakiisha ciidamada ah ee maamulka Bunt- galmudug iyagoo ku sugan magaalada galkacyo islamarkaana qayb ka noqonaya tababarkan ciidanka loo furay iyagoo qayb kaga ahaa munaasabadii loogu furaya ciidankan iyo weliba xarig jarka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ka hadlayay munaasabada xariga looga jarayay sa- xabsiga dhexe ee magaalada galkacyo oo galmudug ayaa yiri
dibowga waxaa la dhahaa ninka markuu yimaado oo uu soo galo askari soo qabto waxaa la yidhaha xiliyaha bannaanka ku soo diib ujeeddadooda waxa waaye s- inaad wixii laguu sheega aad qabatid wixii amar oo lagu siiyana aad fulisid wixii tababar oo lagu siiyana aad qaadatid sawiraan waxaa u leeyihin asluub inkagama soo horreynin micni xabsigaan adinkaa kow ah markii laydin tababarana kow intaa ka tiidaadad waxaa loo baahan yahay marka wixii laidin soo qortay in laidinka helo wixii laidinku tababaray in la in laidinka helo amar qaadasho iyo dishbilin iyo kala dambeyn waayo ciidan intaas kow in la in laidinka helo dugsigaan waa furaya xabsigaanna waa furaya xiritaankiina haddii ilaahay yidhaaho nafta qabna waa isugu soo noqonayna
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay jaaliyada soomaaliyeed ee dalka mareykanka gaar- gaar ahaan magaalada minnesota gudoomiyaha oo safar ku maray dalka mareykanka ayaa waxa uu jaaliyada uga warbixay xaaladii ugu dambeeyay dalka iyo dagaalka lagu dhihi jiray dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo kulankaasi ka hadlayay ayaa yiri
jirnay ahayn waqtiga nabadda soomaaliya marna gaajo uma dhamanayso marka haddii amni hesho soomaaliya gaajo waa ka baxaysa wixii aad ku tala jirteen reer heb- reerka waa qasan yahay reer hebel intaas u dhib intaas hoogo ha- loolo ha looga galo wixii aad dhahi jirteen waxaad dhahay waxaad dhahaysaan ciidamada ha lagu taakuleeyo inaad tirahdaan oo qarashaadka maaragtay la bixinaayo Ee, waxaan rabnaa jaalidaha soomaaliyeed oo jaalidaha maraykan hormuud ka yihiin waxaan rabnaa in maaragtay abaabulkaas inay sameeyaan aniga hadda waad ogtihiin hay-adda shardejintan gudoomiye ahay aniga intii militarigan mihi wasaaradda gaashaanagan mihi fulintan mihi laakiin eh, aniga hadda waxaan ku shaqeeya baarlamaanka markuu fasax fasaxa galay wixii ka dambeeyey abaabul dagaalan ku jira fulintada maaragtay dhuusmareebaan joogay danaad xudar waxaan u imid madaxweyne waxaan kula talinaynay ciidamadaas maaragtay hal meel maaragtay maaragtay la isla fadhiistay shabaabkana meesha isugu tageen in aaga la ballaariyo aaga balan laga furo koonfur galbeed laga furo jubbaland laga furo yacni dhaqdhaqaaq yacni nimanka ma- anagaa ka tira badan yacni si awoodooda loo kala dhantaalo abaabulkaasaan meesha u joogay marka idinka waxaa laydinka baahan yahay walaalayaal idinku aada u dadaalayaan ogahay oo soomaaliya wax badan tarteen yacni weliba dadka maraykan joogo yacni saameyn kale ku yeelanayaan talooyinka aad idinka soo baxo maadaama yacni dalka dalkan waad ogtihiin dal adduunyada sideed bay u maamul waay waad ogtihiin idinka naftirkiin maadaama jaalidaha kale waxaa loo malaynaya jaalidaha maraykan inay ka dhaqaalo badan yihiin oo ka horumarsiinayaan idin idinka aaminsan yahay waxaan rabnaa dhiirigelintaas inaad samaysaan oo dhaqaale la ururiyo dhaqaalahaas dhaqaalo dhumay maaha nidaam la mariyo ciidamada dhaawacooda lagu daaweynayaa diyaarada looga ijaarayaa raashinkooda lagu gadayaa dadka maadaama kumaan aan aad u tara badanahay kuwaan u malaynaya jaalidaheena banaanka jooga laba milyan kama yara
odayaashii waxgaradka degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose ayaa iyagu waxay baaq u direen beelaha walaalaha ku dagaalamaya qaybo ka mid a degmada calle dagaano hoos yimaada ee gobolka shabeellaha dhexe odayaasha ayaa waxay iyagu baaqa ay dirayaan ay sheegeen in loo baahan yahay in dadkan walaalaha dagaaladii jooji islamarkaana waawaanta la qaato si loo dhameeyo dagaalka gacanka hadalka ee labadan dhinac u dhexeeya
in lagu daara doole hurdo iyo hagaag uu ka tagay
sababtoo ah dhiigiina bilaa micnada ah ku daadahaayo oo wax walba oo mataqaanaa ee ama adduunyo ama annaga aan howlo kala haysanay waxaa naga tan badiyey oo naga awood badiyey colaadda idinka aad ku qabtaan iyo dhibaatadii aad isku haysataan oo wax hadda weyn oo la sheego ama soomaali oo loo bandhigo aysan olin oo wiilashaydiyow dagaal wiilley ku dhinto wiilku ma dhasho inta naga dhimatay allah u naxariisto wixii dhiman ha naloo badbaadiyo waxa dhiman ha naloo badbaadiyo waalahayna gaawana maxamed iyo cabdulla caruun inaad raalli ahaataan mataqaana aad gacnaha isqabsato inta hilligu daarandeelle waxay bogaadinaysaa dadaalka iyo waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaamiyo brofesor xasan sheekh maxmuud taas oo ah dadaalkii ay ka samaysay raggii walaalahaayo ehelkaayo isdilaayey oo dhiigga- dhiiggooda isku baxaayey sidaa la socotay dowladdu halkaas waxay u dirtay ciidamo waxay ku bixisay qarash waxay u dirtay ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka ka tirsan kuwaas
guud ahaan warkii habeenimo idaacadda dalsan caawa naga intaa
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio balsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talal hel